بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه maanta oo ah maalinimo arbaco ah taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo la hijri kuna aadan sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo afar ujeedo caddaan xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee bay la horkeenay eedeysanayaasha kale ah kow xasan guduudow isaaq da-diisu tahay soddon iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ciidanka ridida ee koonfur galbeed asigoo dhuumanaya ayaa ciidanka mujaahidiinta wilaayada islaamiga baay ay soo qabteen intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane xasan guduudow isaaq wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanahay ciidanka ridida waxaana ka soo shaqeeyey goof guduud buurey waxaan kaloo ka soo shaqeeyey degmada diinsoor waxaana la shaqaynayay muddo dhan toban sano waxaana qaadanayay mushaar bishiiba laba boqol oo dollar waxaana la iisoo qabtay anigoo xamar u socdo eedeysanaha labaad waa eedin kalmow ibraahim da-diisu tahay labaatan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka ridida ee federaalka asigoo dhuumanaya ayaa ciidanka mujaahidiinta wilaayada islaamiga ahba ay soo qabteen intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane eedan kalmow ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan ka tirsanahay ciidanka federaalka waxaana tababar ku soo qaatay waxaana la igeeyey gobolka galguduud muddada aan la shaqaynayna waa hal sano mashaarna waxaan u qaadanayay lacag dhan laba boqol oo dollar waxaa la iisoo qabtay anigoo xamar u socdo xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaan soo socoto kow falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil hadduu riddo ah maraajicda loo oskaday xukunkan qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu lmaa-ida aayadda konton iyo koowaad wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath annafsu binnafs waalthayibu zaani waalmaariqu min addiini altaariku liljamaaca muttafaqun calayh wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima wa qaala alxaafid ibnu cabdilbar ana man irtada can diinih xalla damuh waduribat cunuquh walummatu mujtamicatu calaa dalik xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda wabilaahi towfiiq haddana xukunkii waa la fulin karaa